kulan ku saabsanaa wadatashiga qiimeynta sanadlaha ah ee waxbarashada noocyadeeda kala duwan ayaa lagu qabtay xafiiska wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland axmed faarax aweys agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare ayaa faahfaahiyey kulankan iyo wuxuu daarnaa
shirkii aan qabanay ama shirkii aan wadnay wuxuu daaranaa oo maaragtay dabada ku hayay qiimeynta waxbarashada sanadkii lasoo dhaafay ee laba kun labaatan iyo afartii oo hadda gabagaba ah oo bishii u dambeysay lagu jiro ayaa waxaa la qiimeynaya waxbarashadii nooc kastoo ay tahay hadday tahay macalimiinta hadday tahay manhajka hadday tahay imtixaanaadka iyo shahaadooyinka hadday tahay dhismayaasha dugsiyada iyo iyo iyo iyo waxyaalaha lagama maarmaanka u ah goobaha waxbarashada haddii ay tahay kasoo qaybgalka ardayda iyo imaatinka iyo isqoritaanka ardayda haddii ay tahay dhibaatooyinka jira sida loo xaliyo iyo khilaafaadka xalinta khilaafaadka waxaasoo dhan sanadkii lasoo dhaafay wixii qabsoomay ayaa maaragtay shirkan lagu qiimeynayay iyo waxyaalihii laga gaabiyo oo qorshaysnaayo socon waayey iyo sababtay u socon waayeen iyo waxyaalaha loo gudbi doono sanadka cusub ee laba kun labaatan iyo shanta haddii aan ahaydmo marka inahaas ayuu ku saabsanaa shirkani waana shir sanadlaah oo mar kasta qabsooma waxaan kaloo rabnaa hadda beryahaan qorsheynaynay oo aan rabnaa inaan qabanno shir coordination guud ah oo agaasimayaasha oo dhan iyo guddoomiyaasha waxbarashada iyo kormeerayaasha waxbarashada iyo guddoomiyaasha waxbarashada degmooyinka kulli laisugu keeni doono kismaayo oo aan qaban doono oo waxbarashada dib loo review garayn doono bal midkaa mid ka weyn kanina wuxuu salka ku hayaa hadda kaas ayaa loo diyaarinayaa sidii loo qaban lahaa iyo qabanqaabadiisii ayuu maaragtay hadhowdii looga faa'iidaysan doonaa insha allah haddii lahaydmo marka inahaasu maanta shirkan iyo ismaatinkan iyo kulankan ku saabsanaa